uga hadlayay horumarinta waxbarashada iyo isku xidhka bulshada ayaa lagu qabtay magaalada Walalweyne ee gobolka Shabeellada Hoose waxaana kulanka ka qayb galay wasiirka wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed xildhibaano ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya odayaasha deegaanka iyo qaar ka mid ah bulshada qaar ka mid a bulshada iyo odayaasha dhaqanka oo ka hadlay kulanka looga hadlayay horumarinta waxbarashada ayaa sheegay in deegaanka uu aada ugu baahan yahay adeegyada asaasiga oo ay muhiim u tahay waxbarashada oo maadaama wasiiradda oo waxbarashada oo ninkii qoyto horne nin qoyne un indhaagne qof waxbarasho ku socodaley oo maamul state iyo walaa dowladda dhexeba alxamdulilah ilaahay soo waafajiye qofkiina qofu walki siiyo ama walli siiyo ma inki weyn inki wanaag badana qofkii walki baro qofkii waxaad maadaama walina baroyna laakiin maa inoo caawiyo waxay tahay ra-isheeni wadee ama kaalma ku wadee waddada tan inay dadku u baxaan jimca iyo khamiis wax muqdisho ka soo bartaan waa ku adag tahay waxaa markhaati noogu filan isku duwaha waxbarashada degmada hooyadiis oo rabta inay examination ku gasho degmada soo socoto inuu degmada qarax kula kulmo iyadoo ka mid ahayd lafdhabartii degmada dadka wax u bartay macallimiintii ka mid ahaa imtixaan inay gasho inay musuubaas kula kulantay oo waddadii amnigeedii boqolkiiba boqol maaha arday wax baratay oo wixii deegaanka inay wax tartala rabeen maalin kas waddadaa looguma deyn karo sidoo kale macallimiinta degmada waa ku yar yihiin isku duwaha waa iswaraysanay way ku yar yihiin macallimiinta ee wasaaradda maanajgarayso degmada ku jirin waa yar yihiin
agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed fadil macalin cabdulaahi ayaa dhankiisa ka hadlay walaweyn may haytee wasaaradda meelahan ka badan oo dee xaaladee waxbarashadii la socotay isku ogdin wadankan daruufo badan aha maray laakiin maylan baahanyaa anti la hela anti bulshada laka wacyigeliy laku fa'iidaysada geeka adduunyada walbarashada kashaltaba hayta de ini oo lan helna lafade lan walhandhikanaba ini isun jarna taas may laka deeree de horta wada shaqaynta bulshada ini la hela nabadgelyada lagu shaqeey isdhexgalka la hela guud ahaan saasa walka hirgelaayaan wasiirka wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed marwe saare cusmaan ayaa iyaduna dhankeeda ka hadashay kulanka hadda lama iskooljaa dhagaxan soo dhigni afar kalena soo socdaan lix waaye lix iskool inaas buuntan walsiin karaba anuna markaas wasaaradda waxbarashada waxay siinsheenaasee macallimiin iyo waxay siinsheenaasee grants waxaa jirtee hunguri oo ilmoo la siyaa feeding program oo dhehe waxaas dhan markii on qiimoyaan oo wasaaraddii dhahaas okay intee la siye iskoolkee ardaydan ka badan gobolkee degmadee ardaydiis an badanta ardayda ka hiranta siis an qorataan oo iskoolkii wacyi bulshadiisan gelisaan inaa iskool waxbarashada العلم نور والجهل ظلام والدي marka jahliga inaan ka bano dhibka inaan ka bano baahida inaan ka bano bes waxaa lan ka baha kare inaas wax barataan ilmoogiin wax isbartaan xildhibaan xaaji cali oo ka mid ah golaha shacabka oona laga soo doortay deegaanka qadiimiga ee walaweyn ayaa sheegay in degmadu ay muhiim u tahay inay hesho dhammaan adeegyada bulshada runtii yani in nasiibaan waalid in wasaaradda waxbarashada ka guulaysid in lix iskool degmada walaweyn yani lama degmad gudaashe iyo afar oo bannaanka in yani tuulooyinka dadka liinjiyeey waxbarashada liinjiyeey si aan soo safarnay aan inkoyn haddana ma heri jeena mashruuc kale inuu haddana liinjiyeey doono tuulooyinka kale si lan walba firshe liinjiyeey waxbarashada liinjiyeey